dhegaystayaal kuna soo dhowaada barnaamijka cawayska washington caawa iyo cawayska waxaan idinku hayaa qayb labaad oo ka mida sheekadii xiisaha badnayd ee toddobaadkii hore ee aada maqasheen qayb ka mida gabadhi ninka hadduu ku qanco warankii dhankii wuu ka siibayaa amin aroorah xilliga gabadha la keeni jiray xilligiisii kale wuxuu surayaa dhanka bidixe haddii gabadha laakiin ninka uu ku qancino inuu waranka gungalkiisa ama katiga waranka uu ku qodo god yar oo fariin dadka o dhan aan u jecnin oo dee hooyadii gabadha dhashay una usocota haday markaa nooshahay inuu ka qodo taas oo tus yalaas inuu ninkan uu meeshii uu kula kulmin gabar
I don't know what to say, what to do, how to make you see that there's nothing can be like that might just have been a bad dream. You can run, you can hide, but you can't put the blame on me.
waxaa kale oo aan barnaamijka ka maqnayn heesihii
ahay murugada jacayl mahadho maakayga ku yeesha meel halise ahay murugada jacayl mahadhe maakayga ku yeesha meel haliso midhaabada waa la meerayse macaanow haygumadiyey
qodobadaasi iyo kuwo kale waxaad kaga bogan doontaan barnaamijka cawayska washington toddobaadkii hore intaynii dhagaysatay waxaad barnaamijka cawayska ku maqasheen sheeko aad u xiiso badan oo ku saabsan guurka iyo dhaqanka deegaanada soomaalida qaarkood waxaynu maqalnay in gabadha aroosada ah la soo hooyo marka laga baxo salaada subax kadib ninkii arooska ahaa oo guriga sii jooga uu marka gabadha loo soo geliyo guriga uu ku dhufanayay saddex ulood kadibna dadkii gabadha galbinayay ay durbaa dib uga laabanayeen gabadhuna ay markaasi hore ka bilaabayso shaqada guriga karinta cuntada nadiifinta iyo howlaha kale dhaqankaasi oo weli kasii jira meelo ka mida gobolka waqooyi bari ee dalka kenya waxaa halkii inooga sii anba qaadaya cabdirasaaq ka baxaay oo ah nin hal abuura suugaanta islamarkaana ururiya waxna ka qora dhaqanka soomaalida cabdirasaaq arooskii marka waa beriga la soo hooyo kadib maxaa dhaca bal halkii inooga sii wada dhaqanka asaga ah waxaa waaye gabadha markuu reerka guriga la keeno horaan oga sheekeyey gorinkii ushi uu ku dhufanayay iyo wixii waxaa jirta oo kale oo in la taabto mudan gabadhan maalinka aroortii la keeno xilliga waxaa la keenaa la yidhaahdo aasmadoobaadka ama salaada subax xilliga ay salaada yaro cadaanaysa cirkii dhulka isku jiraan heemamow ayaa af soomaaliga lagu yidhaahaa xilli heemamow ayaa la keenaa marka gabadha si ay u adeegato maalinka dambe ay adeegato habeenka dambe ayay ninkii ayada iskugu horeynaya marka gabadha ninka hadduu ku qanco sida caadiga waranka ninka markuu aqalka gelayo ad aqalka kusii joodeed aqalka ufoorarsanaysid gelayso dhankaada bidix ayuu waranka surtaa si hadhow hadduu colaad ama wax qayli dhacda uu usoo baxo aqalka dhankiisa midigta ayuu maraya markaa warankii oo uu siibanaya oo sida uu ku ordaya laakiin hadduu habeenka dambe gabadha ay wada dhaqmaan uu ku qanco gabadhi warankii dhankii wuu ka siibayaa amin aroorah xilligii gabadha la keeni jiray xilligiisii kale wuxuu surayaa dhanka bidixe ama aqalka markaad kasoo baxayso dhankaada bidixe ama markaad gelayso dhankaada midige haddii gabadha laakiin ninka uu ku qancino gabarnimo uu ugu tegin waxaa dhici jirtay inuu waranka gungalkiisa ama katiga waranka uu ku qodo god yar oo fariin dadka o dhan aan u jecnin oo dee hooyadii gabadha dhashay una usocota haday markaa nooshahay inuu ka qodo taas oo tus yalaas inuu ninkan uu meeshii uu kula kulmin gabar haddii sadoxda marka xilligaa ayada keli ayaa garanaysa arrinkaa ay soo kacdo xilliga heemamowga ah weli lasoo kaci timin xilligii inanta la keenay oo kale xilligiisi kale yaa ayay imaanaysaa meesha ayay fiirinaysaa hadday god ka waydo oo waran meesha ku suran u imaato way calalaasaysaa way ku dhiiranaysaa inay meesha macnaha ay ay ku guulaysatay ay gabadha si fiican usoo abaadisay oo anshaxeedii iyo edabteedii ay kusoo dadaashay waxayna dhiirigelin jirtay in gabdhaha ay ay ay ay xadgudbin oo maaragtay marka qaab noocaas ay soomaalidu fariimaha iskugu diri jirtay Waan gartay.
ee, dhaqankana uu u dhisnaa dhaqanka marka waxyaaba badan buu taagan jiray marka cabdirasaaqow een, sodohdii xilligii shalay inanta la keenay xilligeeday imanaysaa meeshii bay eegaysaa haddii waranku dhinaca midig sudan yahay meeshana aan god ka qodnayn macnaha waxay ka dhigan tahay ninkii xaaskii wuu guddoontay haddii markaa uu arko Ah.
god ay aragto macnaha ninkii wuxuu yihi gabadhu inan may ahayn maxaa la yeelayaa markaa tallaabada Ah.
xaggaa ka xigtaa maxay noqon ma hore u kaxaysanaysaa inanteedii mise way iska sii joogaysaa may inanteedii may ninkay ku xiran tahay inuu arrinta ka- fashilo oo micnaha eh, sodohdii markay arrinta ogaato ninkay u taallaa inuu sii dhaqanayo reerkiisa oo uu guriga ku jira laakiin hadduu ninka baxo eh, waaga markuu beri ninka guriga ka tago oo baxo eh, marka ayada odayaal buu hawsha gudbinaya eh, dee saantana wuxuu leeyahay halii maalgudo eh, hantideeda halii socliyo meeshii micnaha eh, wax noocaas ah fariin noocaasa meesha ka imaanaysa laakiin ninkay ku xiran tahay inuu sabro oo dee meeshii uu aamuso oo gabadha uu si kaloo ku jeclaan karaa qurux kale iyo waxyaabo kale iyo eh, xoog furnaasho iyo Eh, cabdirasaaq oo imika dhulka aada maraysay deegaanada hoos yimaada gobolka waqooyi bari ee kenya ee soomaalidu degto bal waxaad iiga warantaa ma jiraan niman boqol geel leh oo inan ka bixin kara boqol geela xilligan ma jiraan waqtigan aynu imika joogno saara eh, midii iigu dambeysa oo aniga aan maqlay ama arkay waxay ka dhacday eh, deegaanka wajeer iyo gaarisa county meelay iska galaan eh, xu- eh, eh, deegaama u dhow oo meelaha xudu eh, labada county ama labada maamul iska galaan ah Eh, inan ninaan saaxiibo nahay eh, uu soo asal raacay ayaa laga bixiyey eh, lixdan geel ah cabdirasaaqo markaa lixdankaa geela eh, ma lasoo tubayaayo geeliyo imika socdo ma loogu wareejinayaa reerkii inanta mise waa afkaa laga odhanaya hadhow toolano xilligii la rabaa la bixinaya amaba lamaba bixinayaba zahray inantan in haddi haddii idaacadda inay dhegeysanaysaaba laga yaabaa Eh, waxaan filayaa magaalada gaarisa inay degan tahay Eh, lixdan geel oo socota ayaa laga bixiyey lixdan geel oo socota ayaa laga bixiyey Eh, laakiin ninkii markaa gabadha lixdanka geela ka bixinaya asagoo waa iibiyey geeli Eh, dad gabadhii qaraabo la-ah iyo dadkiisa ka socda ayaa geeli gaday Eh, geela asaga ahna waa waa la gaday ayagoo socotaa laga dhiibay saara inta badan eh, raggu gabdhaha wax badan bay ka fiirin jireen intay guursanin ama ay xasaawo dhex marin ama shukaansi Eh, waxaa ka mid ahaa gabadha ragga in eh, socodkeeda ay fiirin jireen Eh, maansa gaari iyo gees la yidhaaho hadda ka hor aan tiri ayay ku jirtay Eh, gaari gaari gabar ma joogtaa gabdhihii hore ma gaartaa gaabin socod ma gufataa fooda geed ma saartaa oraah garaaw lama hadashaa waxyaabahaas dhan micnaha oola jeeday ay hadda sheekadan ay taabanaysaa marka maxay Gabadha tahay tilaabadeeda.
ga- gaabis ma noqotaa maxaa lo- loola jeedaa ga- gaadin socod ma gufataa waxaa looga jeedaa inantan ma dabran tahay micnaha af soomaaligu waxa waaye gabadha tallaabada dheer qaada ragga ee waxay iska dhaadhicin jireen inay weli inan ahayn ay inannimadeedii ay ay muran ku jirto tallaabadoo kale ay ka fiirin jireen inay tallaabsan kartaa aad iyo in kale ugogoyay gablada ugoyoga mugasi ugogoyay gablada ugoyoga mugasi waa hagaag weli waxaad dhegaysanaysaan barnaamijka caweyska washington haatana waa qaybtii halabuurka iyo heesaaga ahigaaniyo sidii mayay martii keenay mayda mahado dabasho waygu maxay jagay sidaan muquurtayo dabasho waygu maxay jagay sidaan muquurtayo jacayl ma hadho maakayga ku yeesha meel halise ahay murugada jacayl ma hadhe maakayga ku yeesha meel haliso midhaabada waa la meeraystee macaanow haygumadiyey midhaabada waa la meeraystee macaanow haygumadiyey
wadagarasyo codka dahabiga ah waa fanaanada xamde cabdikinaal xamde kuwiin waxaan barnaamijka qaybtiisa dambe idinku wareejinayaa wariyahayaga sagal mustafa xasan nuur iyo xamde kuwiin oo labaduba haatan ku sugan magaalada hargeysa labadoodaba aan kusoo dhoweeyo barnaamijka caweyska washington oo qaybta dambe sagal ay nooga soo tebinaysa magaalada hargeysa sahre ciidla nuur iyadana aada iyo aad ayaanu halkani uga salaamaynaa waxaanu salaamaynaa sahre ciidla nuur Mhm. xamde cabdi axmed oo ku magac dheer xamde kuwiin oo ka tirsan kooxda xidigaha geeska Een, run ahaantiina beryahani ama muddooyinkani ugu dambeeyeyna fankeedu uu aada iyo aada uga soo caanbaxay geyiga soomaalida islamarkaasina aada loo jecel yahay Een, xamde kusoo dhowo ugu horeyn een, caweyska v o a aad baad umahadsantahay sagal mustafa xasan nuur barnaamijka caweyska v o a aada baan ugu dhowahay Een, xamda een, markaynu intaasi kaga nimaadno bal waxaad ugu horeyn aada een, warbixin naga siisaa een, fankaaga goortaad dhalatay halkaad ku dhalatay goortaad fanka kusoo biirtay bal warbixin yaroo kooban aada baad umahadsantahay sagalay walaalo anigu waxaan dhashay nineteen ninety three waxaan ku dhashay magaalada hargeysa halkaasaan ku barbaaray halkaasaan wax ku bartay halkaasun baanaan jooga aada iyo aad Een, fanka goormaad kusoo biirtay walaal waxaan kusoo biiray fanka two thousand nine laakiin fankayga wuxuun buu soo shaaca baxay amaan shaashadaha kasoo muuqday labadii kun iyo labaiyo tobankii ugu horey Waa hagaag. Een, markaa intii aanad fanka kusoo biirin een, ma jirtay hibooyin kale ama hidayaal faamiligiinu lahaayeen Een, maxaase kugu dhaliyay baad odhan kartaa inaad fanka ka mid noqoto
wallaahi hibayaal way jirtaa oo dee habaryarahay adigu family laakiin hidaraac ama qof abwaanoo soo shaacbaxay ama ama dad aan ka- aan odhan karo dee een, hibadooda faneed ama suugaaneed way soo muuqatay ma jiro laakiin wuxun baan odhan karaa aniga ayaa iska jeclaaday fanka aadna u jeclaa Een, anigunba xaggayga ka imi waa hagaag Een, bal waraysiga dib ayaynu ka dhigan doonaa Een, heesahagu way tiro badan yihiin inkastoo wada een, calaacal iyo jacayl iyo wax fara badan ay u badan yihiin qalbidaadka caashaqu dacalada kasoo galay ayaan waayey dabar iyo derbi lagu cesho adag heeso fara badan heesti qumane heeso fara badan ayaan caweyska ugu talagalnay dadweynaha Een, balse heesta kuwaada jeclaan lahayd inaynu ku furanno Een, maxaa aad jeclaan lahayd xamdaaye walaal waxaan jeclaan lahaa waxaan noo soo qabanayaa heesahayga hees ka mid a oo een, ereyada leeyihiin abwaan sidiiq burmad laxankana waxaa saaray maxamed miir xaaji heestaa waxaa la yidhahdaa heestaa qumani weeyaan kumana waa heesta aada iyo aada dumarku aada run ahaantii aada moodo inay isku wada dhayaan qabso oo naftayday ilow qaladku soo gaadhay aada iyo aad xuma qoys ninkaad wada dhisteen haddana qaatan xuma xuma xuma kaad qalbiga siisayo qiimo laga waayo quruxdaada kaad hoo tidho weli qadhaabaysaa oqolaali meel kale ka jecel qalanje loo hooyey yaa salaam yaa salaam waa hagaag heestaasi qumane oo runtii dumarku aada iyo aada ay isugu dhayaan xamdaay oo raggana in badan oo kamida ay ka cadhaysiisayoo een, u qolaali meel kale
sagalay waa runo waxaa jirta walaalo horta rag eh, ragguma wada xuma laakiin heestaas wuxun bay tusinaysaa nin intuu gabadhiisii waxaan ku ihi isagoo gabadh qaba meelaha waxaan ku ihi dee luuluuqyada ku badan Haye.
taasay ka hadlaysaa laakiin dee raga waxaan leenahay cadhoonina heestu inta xunun bay saameynaysaa qaybta dambena qofkii bay la hadlaysaayo ay Ah.
leedahay niyadda u dhisasaay leedahay Aada iyo qabso oo naftayda ilow qaladku soo gaadhay Ah.
qoomamadu lugtay kaa xidhaa waanay ku qabataa aada iyo aad wax ka baro qardoofaha ninkii lagu qasaaroobay aada iyo sadii dhacdiya waayahana meel fuqaro aad.
gaara exactly ya salaam waa hagaag heestaas ayaynu ku furan doonaa xamda kuwiin iyo weliba qaadirow allahayow qumano iisoo xul Tuma qoysnikaad wada dhisteen oo haddana qaatan xuma xuma xuma kaad qalbiga siisayo qiimo laga waayo quruxdaada kaad hoo tiro weli qadhaabaysaa oqolaali meel kale ka jecel alinka loo hooyay laabtada adigoo ku qoray rux isqaba waaye waxna lagama quustay naftani qiil ka dhigatay qablad ruux ku sugan jawi layn maliqani caadi qoray ruux isqaba waaye wax nooladama quustay naftani qiil ka dhigatay qablad ruux ku sugan roowilayn maliqani caadi halgacaylka ruuxii la qabto halgacaylka ruuxii la qabto qiila wanaagayga oqoomihii hordhayo qaba imaan buuxa qadiro wallahayo adigu humanay soo xun qadiro wallahayo adigu humanay soo xun halgacaylka ruuxii la qabto halgacaylka ruuxii la qabto ilo wanaagayga oqoomihii horedhayo qaba imaan buuxa qadiro wallahayo adigu humanay soo xun qadiro wallahayo adigu humanay soo xun waa hagaag een xamdi heestaasi runtii aad iyo aad baynu wada dhegaysanay waxaana ka mid tahay heesihii aadka loogu jeclaa sanadadani ugu dambeeyey een markaynu intaasi kaga nimaadno een dadku waxay isweydiinayaan xamdi kuwiin waa qof een shaksiyad nooceeya kolley annagu waanu garanaynaa shaksiyadaada een inaad runtii hadda iyo habeen qof qosol badanaa tahay een dadku shaksiyad nooceeya ayay kugu tilmaamaan adiga laftarkaabase qof nooceeyaad iskula muuqataa mararka qaarkood
wallaahi walaalo een dadku badanaa waxay gu tilmaamaan waxay gu dhahdaan qof wanaagsan baad tahay qof dhowrsan baad tahay qof edab badan baad tahay dee wuxuun baan israhdaa markaa ammaanta ka buuxso weelo ammaanun baan u qaata asagale een ta kale dee anu wuxuun baan isoo haystaa qof een bulshadeeda iskaga dhex jirto oo iska caadiya waxaad tahay qof caadiyuun baan israhdaa waa hagaag een markii aad soo shaacbaxday een markii hore intii aanad soo shaacbaxin iyo iminka markaad soo shaacbaxday ee dadku aad aragtay inay ku wada garanayaan oo mararka qaarkood aad suuqa dee mari kari weydaba een farqi nooceeya u dhexeeya adigu se keebaad doorbidi lahayd markii hore intii aanad fanka soo gelin iyo iminka keebaad iska dhahda wallaahi darajadii loo baahnaa waad gaartay wallaahi sagalay horta walaalo een laysmaba barbar dhigi karo qof caan iyo qof aan caan ahayn een horta aad baan u farxaa marka meel kastoon istaago meel kastoon marayo hargeysa maahay meel kastoon takoo soomaaliya joogta xamda kuwiin xamda kuwiin ee la istaago wallaahi waan farxaayo waxaan isirahdaa aad iyo aad een marmar aad waxaan ku uri sidaa dadka caadiga ayay hablo waxaad iska arkaysaa suuqa iska marayo iska dee adigu ma mari kartid marbaas aad marbaad is tidhahdaa talow haddaan lagu garanayo imika meelahaasaad iska mari laydo aad iyo aad marka caanimaduna way wanaagsantahay labada siyoodba waa laba siyoodoo loo baahan yahay dadka caanka ahi mar walba way ka dhowrsan yihiin dadka kaloo meelo dadka Exactly.
kale ay Aad iyo aad.
maxaan idhahda geli karaan baanay geli karin oo dee caannimadu ay ku xidhaysaa exactly waa hagaag En, xamdi marka laga yimaado en, dhinacaasi caannimada markaynu ka nimaadno en, maxaad is leedahay adigu fanka waad ku soo kordhisay ama en, fanaaniinta kale ee gabdhaha kula mid a heese waad kaga duwan tahay sagale aad baad mahadsantahay walaalo kolley waxaan isran karaa een inkastoo jiraan habla abwaaniina een abwaanad meeshii talax tagtay laakiin waan isku dayaa een heesahan waxaan ka saaraa ereyada waan isku yara dayaayo heesaan sameeyey marka taasumaan isleeyahay xagga hablaha ee fankaynu ka joogo waad kaga duwantay waa hagaag En, heeso aad samaysay oo ma jiraan oo aad qaaday en, xamdi way jirtaa walaalo heesan aan go-aan leeyay ereyada oo laxankana saaray maxamed miir baa jirta oo la yidhaahdo tawaawac tawaawac waa hagaag heestaasi bal waxoogaa ma noogu luuqeyn kartaa aada iyo aada intiinta la muuntashaday intiinta hayoon qarsaday inti nafta tiiriyoon ku riday tobiyaha runta intiin ka tulaayay cadow intiin ka tidcaayay nacab intan islahaa turxaantan ayaanay maradaadu tabin يا سلام يا سلام إلهي عدك كوبرك يا نكلنا حمد عبد كينان حمد كوين xamda heestaasi maxaad ku samaysay qiso nooceeya ama jawi nooceeya ayaad ka samaysay oo aad ku jirtay markaad heestaasi sameynaysay sagalay walaalo heestaasi waktigaa aan sameeyey xaalad aniga khusaysa bay ahayd dareen aniga iga imi oo xaalada waktigaa ay haystay ayay ahayd dareenku anigu iga imi marka wuxun baan odhan karaa waan cadho qoray ama ciil qoray
wagaag heestaasi ayaynu usoo qabanaynaa marka waa ahna ahna xamda kuweyn ereyadii xamda codkii xamda
taasaynu dadweyneheena kusoo dhaweynana wagaag heestaasi tawaawac iyo xamda kuweyn ayaan mar kalena idinku soo dhaweynaynaa dhegeysa haboon intiinta lamuuntaashaday intiintahayuun qarsaday inte nafta tiiriyo ku riday tobiyaha runta
heestaasi ay ereyada iyo codkaba lahayd fanaanada xamda kuweyn ayaanu guud ahaan barnaamijkii cawayska washington ee toddobaadkan kusoo gebagabaynaynaa toddobaadka dambayntaynu kulmayno waxaanu dhammaantaya idin leenahay sidaa iyo cawaysin wanaagsan intee ka tulaaye cadow intee ka tidcaaye nacab intee ka tulaaye cadow intee ka tidcaaye nacab inteen islahaa turxaantan ayaanay maradaadu tabin hadaadsa tusaalahaasi adigu aad ku toosi weyday haddii aadsa tusaalahaasi adigu aad ku toosi weyday kasowday kasowday kasowday ujeedadaadu anaa ka tashaday adiga adiga anaa u tashaday naftayda naftayda أنا لتشتي حسيقا